عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal casharka intaynaan bilaabin kolley xadiidkun baan eegayaa kalaamkii hore waan iska yardayn doonaa xalayto xadiidkii aynu ku soo aragnay ama raqamkiisu lix boqol iyo toddobaatan ninkii aada u hiribka badnaa ee rasuulka ilaahay dee adugu weydiistay ruksada cibaara jirtay dee faqaala rajulu min ali jaaruud laakiin sharaxa ayaa waxaa kuba sugnaa inuu xaafid yidhi xadiidkan isagoo meelahu ku soo arooray sheegaya dee yidhi yaana odhanne kitaabkay ku sugantay ma odhanayo waa yidhi bukhaari xadiidkan wuxuu ka wariyey riwaayada shucba meel meel khaalid alxadaa labadoodana waxa ay ahayd siay ku wariyeen can anas ibni siriin can cabdilxamiid ibni lmundir ibni ljaruud can anas markaa su-aashaydu waxay ahayd bal eega oo meelihii uu kitaabka ay axaadiidani dhacday ama xadiidkan duruqdiisii eega miyay ku jirtaa sanadka meelahaasba cabdilxamiid ibni lmundir ibni ljaruud taas bay ahayd xadiidka ayaa duruqdiisii horta tatabucay oo soo eegay waay nacam anas ibn malik ka maqlay ayay waay waay waay sax wey marka kolley waxaan filaya waa soo eegteen kumaynaan arag sanadkayn xalayna waxaan ninkan cabdulxamiid naftiisu waa rijaasha ibnu maajahun marka anigu sidaan filaya waxa weeyaanuun intan kolley xaafid xaggiisa maaho xaafid naftiisa riwaayada ibnu maaja bay taasi ku soo aroorto deetuu leeyahay waxa markaa taasi tilmaam la odhan karaaba inqidaac baa riwaayada bukhaari ku sugan hadday isku mid yihiin dee muu yidhaahayne laakiin sidan filayo waxa weeye walow aan nusqooyinkii xataa tii dayba iyo ta ninkan adigu kale uu leeyahy cabdiqaadir shayba laba laba idhaa iyo nusqadiisa mee tacaqiiqiis aan eegay oo isanuun wada qoreen wax isbedeli aanu jirin haddana intani inay ziyaado tahay oo arrinku uu yahay sida xaafid markaa hadalkiisaba kaba muuqata bukhaari labadaa meelood buu ku wariyay oo kilaahuma can anas ibni siriin can anas markaa riwaayadda ibnu maajaha baa tan kale ah tiibuu deeta leeyahay tan miyaa lagu tirin karaa inqidaaciye markaa waa inay intani can cabdilxamiid ibnilmundir ibnijaaruud kolley kitaabkaanay ka mid ahayn ziyaado ama nusqooyin si uun ay u dhacday ay tahy kolley nusqooyinkii makhduudaadka ugaba timaado si kale u timaadee laakiin intani inaanay kitaab ka mid ahayn waa saab markaas meesha taallo wey wax kaloo intaasun weeya maan filaya maxaa de me ibnu maajan weeye inankani markaa riwaayada halkaa labadu ay ku kala duwanya meesha shucbo waxaa dhacay fulan ibnu fulan ibnuljaruud waa halka ciidda halka dambu ku keeni doono halkaas meed duxadan ujeeda meesha dambe kitaabuladab iyada xataa ibnu jaaruudkani kuma sugnayn riwaayada khaalid alxadaa marka intani waa wax aan kitaabkii kaba mid ahayn oo dhacday baan leenahay kolley oo dee nusqooyinkiina haddana nuskhada daaruday baan moodayay inay nusqaad loo dabdiyay te toddobiyo tobanka mujallado iyadna waa san un wixii halkan ku yaallaa way ku yaallaanun oo wax farqiga udhexeeya ma jiraan baabun ida duciya alimaamu ila asalaati wa biyadihi maa yaakulu hadakani baabun fii bayaani maa idaa duciya bal haddii loo yeedho alimaamu imaamkii loo yeedho ila salaati salaadii loogu yeedho waqtigii la gelayay baa gaadhay wa biyadihi walxaal biyadihi gacantiisa uu ku sugan yahay maa yaakulu wuxuu cunayaa bal muxuu samaynayaa muxuu yeelayaa iyadoo dee baabkii ka horreeyey aan ku soo maray ruuxa iyadoo la aqiimayo xataa hadduu dee cuntadiisii laba keeno inuu cuntadiisa ama cashadiisa ku bilaabo oo taa aan nidhi xataa dee markaas cudurdaar baabay u noqon kartaa waqtigoo laga laga saaro salaada ma noqonayso ee laakiin tarkal jamaaca bay cudurdaar noqon kartaa aan nidhi ayuu leeyahy bal imaamkii hadduu isagoo wax cunaya la aqiimo ama waqtigii dee la aqiimaya isagii baa loo yeedhayaa si loo aqiimo uu gaadho muxuu yeedhayaa ma cuntadiisuu sii wadanayaa si aynu axaadiidta ku soo maray mise dee salaaddii buu imanayaayo wuu cuntadii halkaasuu fara kaga qaadayaa waa xadiid aynu soo marro aynu dahaaro ku soo marray xaggii weysada bal wax dee la kariyey haddii uu ruuxu cuno ina dee rasuulka ilahi inaanu kaba weysaysan iyadoo dee axaadiistii kalena ay jirtay xagga in laga weysaysanaya xadaثna cabdالcaزiiز بn cabdالlahi qala xadaثna ibrahimu can صaalixi can ibni شhahaabi qala anahu qaal akhbaranii jacfar bnu camr bni umayata sanadku waa rijaashaynu hore u soo maray ibraahimkuna waa ibraahim bnu sacd bni ibraahim bni cabdiraxmaan ibni cawf jacfar ibnu camr ibnu umayana aabihii saxaabiga camr ibnu umayata damri buu xadiidka ka warinaya in hore isagoo uga warinaya usoo aragnay qaala wuxuu yihi ra-aytu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan arkay yaakulu xaal uu cunayo diraacan diraac waa neefaadhiya diraacii buu cunayey oo yaxtazu uu goosanayo minha diraaca laftiga diraacna waa la ta'niisiyaa luqada carbeed sanbaa minhaa minhu aan loo odhanay minhaa loo yidhi waa markaa uu goosanayo macnaa middi ayuu ku goosanayay fa duciya waa loo yeedhay ila salaati salaaddii oo mu'adinkiibaa u yimi isagoo ogeysiinaya waqtigii dee inuu gaadhay fa qaama rasuulka ilaahay uu kacay oo fa daraxa wuu tuuray assikiina mididii ayuu tuuray fa sallaa waa tukaday salaaddii markaa loogu yeedhayay walam yatawada waxaan dee dabku gaadhay ee waa uu cunayna kamuu weysaysan taa iyada intaa xadiidka fawaa'idiisiiyo wixii kuba tacalluqsan horeynu u soo maray bal markaa xadiidka waxaynu uguba sugan rasuulka ilaah cunto cunaya ama hilib buu cunayey diracaasuu cunayey markii salaaddii loogu yeedhay si loo aqiimo muu sii wadan mu-adinkiina u kaadiyo imaka ha aqiimin ma odhan cuntaan cunayaaye uu soo baxay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaadiina sidii buu dadkii kuba tukiyey marka kolley bukhaari baabkan baabtii hore ayuu ka daba keenay marka mid weeyaanoo waaba isagoo imaamku ishaaraya bal in imaamkii iyo ma'muumiinta ay kala duwan yihiin waa macno xadiidka laguba fasiray axaadiidta kalena lalaba jamciyo imaamkii dee isagii haddii dadkii ma'muumiinta masjidkii ay joogaan oo ay sugayaan oo kale inay sii sugaan iyadoo waqtigii gaadhay dadka intaa leeg baa mashaqo iyo ay uguba sugan tahay marka isaga imaamkii haddii dee iqaamadii gaadho waqtigii laba aqiimayey oo inuu isagu fara ka qaado oo uu dadkii salaada tukiyo iyadoo la eegayo dadkan ma'muumiinta ee jooga iyo mashaqada taa ugaba imanaysa ina way sugayaani bal taasi waa macno oo bukhaarina u halkan ay ku xambaareen wuxuu baabka u keenay taa ayna ahayd oo bal axaadiida lalaba jamciyey macno kalena way jirtaa xalay aan dee sii ishaarnay oo ah axaadiidta waxaynu soo aragnay ruuxii iyadoo dee la aqiimayo salaadii haddii cuntadii lasoo dhigo kolley axaadiidtaasna cunto markaa la keenay baa ku wada sugnayd axaadiidtaasna kumay sugnayn ruuxu hadduu dee cuntadii isagoo wax ka sii cunay la aqiimo bal tanna waa macno kaleoo laba jamciyo deenay waxa weeye ruuxii isagu isagoo weliba cuntadii u baahan imaka loo keeneen waxba kaba cunin qalbigiisa wuxuu ku xidhnaanayaa ku tacalluqsanaanayaa cuntadii hadduu salaada sidii ku galo uu kaba shuqloomaya salaadii ama khushuucdii baa kaba nuqsaamaysa laakiin ruuxu hadduu wax kaba cuno dee waxaba dhici karta inuu gaajo baxay ama qadar tacalluqii qalbigu waxaan uu indhataagayo kuba tacalluqsanaa meesha kaba saaraya uu kaba qaatay markaa ruuxu hadduu wax kaba cuno cuntadii oo la aqiimo kan imika sugayey ee uu sugayo loo keenay cuntadii la mid maaha ee isagii intaasuu ku daysan hadhowna hataam yeelo hadduu doonayo markaa haba noqdee laakiin markaa inuu iskaba kaco oo uu bal matalan taas waa macno labaad oo iyadana halkan imaam axmed iyo ay ishaareen ama ay dee hadalkan isaga lagaba soo naqliyo waana awjuhda xadiidkan ama iyo axaadiidtii hore laguma jamcinayo marka waxa ay tahay ruuxii haddii uu dee imika wixii kolley waxaan leenahayna ee walow culimmadu ay taa ku kala duwan yihiin oo barhkoodna mayl yasiira un ay kaba dhigeen hadduu doonid yaroo kooban un cuntadii uu doonayo kuwana baahi uu cuntadii u baahan yahay sida shaaficiyadii ay tay kaba dhigaan cuntadii u baahan yahay ay kaba dhigaan oo kale haddii dee cuntadii uu wax kaba cunay waxaaba dhici karta qadar isagii kuma filan inuu markaa cunay wuxuu ku gaajo baxa inuu cunay wax markaa keena in qalbigiisii aanu waxaan kusii xidhnaan oonu usii indhataagin inuu kaba cunaa dhici karta marka hadduu cuntadii wax kaba cunay oo y gaadho ee haba taamyaal bal axaadiida qaarna way noogaba timi rasuulka ilaaha iyadoo cuntadii markii hore uu wax kaba cunay aan filaya inaynu dahaaro kusoo marray markii dambe haddana laysku soo noqday uun salaadii laga baxayoo ee wixii lasii watay bal taasi waa macne macnaha labaadaan sheegayay leeyihin bukhaarina ooba la arko tafsiilka uu masalada gelinaya inay taa tahay inay tahayba dee waayo ina wuxuu uhi idaa duciya alimaamu halkan imaamkii buu qayday isagu marka qayditaankan uu imaamkii ku qaydayna waa in bal maalan u arkayo tii hore inay khaas yeelayso oo dadkii ma'muumiinta iyaga ha dee cuntada laydinkeena iskaba cuna weeye si laakiin imaamkii dad kale ayaa xaqoodu kuba tacalluqa mashaqa ay kuba sugantay waa qaydkan uu imaamku kuba qayday oo markaa ay tahay isagu inuu dee waxa weeye kol haddii loo yeedhay oo waqtigii gaadhi la aqiimayey dadkii inaanu dibdhigin intay cuntada ay unay uu cuntada cunaye uu kaba dhargayen aanay dadkii sii sugina uu baxo bal markaa waana imika qaydkiisan idaa duciya alimaamu ila salaati wa biyadihi maa yaakul baabun man kaana fii xaajati ahlihi fa uqiimat isalaatu fakharaja baabu bayaani man bal wuxuu u baabaysan yahay bal ciddii jadno caddaynteed kaana ahaaday fii xaajati ahlih waa shaksi ku sugan ehelkiisa xaajadii naftiisa ha noqoto waa howl buu leeyo waxbuu kuma shuqloonaa qoyskiisa haba noqotay xaajadoodii ehelku xataa naftiisiibaa soo geliya macnaa waa wax maslaxo oo masaalixdii adduunyo kaba miduu ku jeeduu kuma shuqloonaa fa uqiimat isalaatu markaasaa salaadii la aqiimayo fa kharaja deeto aan odhan hawshaan sii dhammaysanaya hawshan baa hadhow ijeedin doonto qalbigii iga jiidan doonto sidii cuntadiiy bal maalan waxa weeyaan horta aan iskaba dhammeeyo inkastaba salaadii ha la gale ee markaa baxay kol haddii iqaamitaankii uu maqlay waa tarjamo kale kolley umuurihii hore uu inoo qaydayaayo axaadiidii hore aynu soo maray khaasatan kalaamkii abudarda oo kale ee ahaa ruuxa fiqigiisa waxaa kaba mida inuu horta umuurihiisaa guto si uu dee qalbigii soo faariqo uu cibaadadii uba galo waxyaabaa dhexi dhici karta walow axaadiidii kale cuntadu aynu soo aragnay kuwa kale axaadiida marfuuca ay taa ahayd in lagaba fahmoba dee cuntada un arrintu inaanay ku koobnayn ruuxu hadduu howl kaleba kuba jiro oo uu mashquul yahay dee hawshaasna in laba idhaa iyadna way shuqlin doontaa horta hawshaa iskaba dhameeyo hawshaa iskaba dhameeyo marka wuxuu imaamku tan uba keenay isagoo ishaaraya xukunkan lafdiga dacaam dacaam baa soo arooray xadiidkii kalena laa salaata bixadrati dacaamin buu ahaaba lafdigan markaasi imaka waxa weeye cuntadan imaka halkan wasfigan aan kaba qaadanayno dee imika meeshii kama saarayno lama ilqaynayo markaa wax ka acamsan masalada xukumkeedii lagamaba dhigayo dacaamku isagu si gaara ubuu maqsuud u yahay howlihii kale adduunyo iyo waxyaalihii kale naftu ay kuba shuqloonayd kol haddii bal iqaamadu ay gaadho ruuxu farahu kaba qaadayaayo uu baxaya waayo haddii aan taa la odhan dee waqti aan mashquul la ahayniba waa yaraanaysaa hadhow waqtiba salaadii loomaba helayo nin kastaaba dee mashquulkiisiiyo howl waa la wada leeyahay bal markaa wuxuu tarjamadan imaamku uba keenay inaan waxyaalaha kale naftu ay kuba shuqloomayso nafteedan jeedinaya aanay la xukum ahayn cuntadii waayo waxaaside way fara badan yihiinoo waqti kastaba wax iska joogaa meeshii laba helaya ee xukumkani uu cuntadii ku khaas yahaye kol haddii loo soo howl uu kuba jiro inuu hawshii faraa kaba qaado ou markaa salaadii uba baxo bal taasba wey waana san imika sheekhu raximah llahu tacaala halkan kuba sharxay ibnu rajab isna wuxuu yidhaahaa bukhaari baabkan wuxuu uga jeedaa waa maqsuud bukhaariya min hada baab أن الصلاة إdا uqimat والإنسان في شhuغل بcmل شhayء miن مaصالح الdunya faإnahu yadachu waatuu ugaba jeedo haddii salaadii la aqiimo insaankuna uu shuغل uu kuba jiro shay uu samaynayo masaalixdii adduunyadiisa kaba mid ah uu daynayaa salaadiiba u kacayaa imaaman kana aw ma'muuman ama imaam ha noqdo ama maamuum laakiin arintani oo dee kolkol ruuxii waaba dhici karta inuu gaajaysna inuu maalintii soomanaayo wixii looba soo dhigay bal waa naftiisna ay aad iyo aad uguma baahan tahay marka taas la mid maaha howlihii kale adduunya waa in laga horraysiiyo salaada lagama horraysiiyo ee salafkii ummadduna waa say yeeli jireen rasuulka ilaahina xadiidkiisa hoosadan aragno bacda salaf baa lagaba soo naqliyey iyagoo hawl kuma jira ninkii oo xirfuu leeyahay hadduu doono waxbuu tolayaa markuu aadaanka maqlo mudacii kamuu saari jirin meeshii halkaasuu ku dayn jiray ama nin xadaada way soo naqliyeen oo kale fulaan marka markuu isagoo wixii uu ku tumaye birta sare u qaadiy hadduu aadaankii maqlo taa kumuu dhufan jirin waa iska dhigi jiray taa hadda eeg kuma dhufan jirin waaba dhigi jiray markaa si u dhaqaaqa uunoo dee waa taas rasuulka ilaahina waa tan xadiidkiisiiyo muxuu yidhi xadaثna aadamu qaala xadaثna shucbatu qaala xadaثna alxakamu can ibrahima can اlaswadi qaala anahu qaal aswad ibnu yaziid baa wuxuu yihi sa'altu waxaan weydiiyey caaishata caaisha ma kaana nabiyu muxuu ahaa rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam yasnacu fii beyti markuu gurigiisa joogo muxuu samayn jiray ee dumarkumaana taa waru haya goorigiisa markuu joogo muxuu samayn jiray qaalat waxay tihi kaana wuxuu a yakuunu mid ahaanaya fii mahnati ahli ehelkiisa shaqadoodii iyo khidmadoodu kuba jiri jiro xataa naftiisi wixii u baahnaa ay kaba mid tahay mahnana kolley dee si aynoo xarakaysan miimku uu xarakaysan yahay aimada luqada barhkood kasrana way soo naqliyaan sida dee imika lafdigan carabka kuba badanee mihna ay kaba cabiraan walow aimada luqada barhkood ay kasrada diidaan oo yidhaahaan sidii waxaa dee khada tahay ay kaba dhigaan in mihna la yidhaaha mahna ay taas doortaan saa dee samaqshar iyo ragle ay sooba naqliyaan walow dee qiyaaskii marka la eego masarkan hay-ad oo kale iyo de ay iskagaba dhowdahay qiyaaskiisu isagaba dee miimta kasradeeda uu keenaye bal waxaa leeyahy labadaba way soo naqliyaan barhkoodna fadxadunbaabay doortaan oo kasrada ayay diidaan aimada luqadae shaqada gurigiisa ayuu ku jira jiray tacnii waxay u jeedaa khidmata ahlihi ehelkiisa shaqadooda macnaa shaqada guriga ee bashar min albashar buu ahaa waxaa dadku ay qabsadaan guryahooda waa qabsan jira kolley halkan inooma fasirna laakiin xadiidka iyo dee axaadiidii kale baabka ku timi ayaa inoo fasirayso tirmidi baa wuxuu shamaa'ilkiisa iyadoo xadiid caaisha iyo laakiin aswad aanu warinayna camro bintu cabdiraxmaan kama warinayso ayaa waxayd maa kaana ilaa bashara min albashar yaflii thawba wayaxlubu shaata wayakhdumu nafsa bashar basharka ka midunbuu ahaayo maradiisu hadday u baahato bal waxyaala iyo in lagaba daydayo laga baadhbaadho waa la iman jiray neefkiisa adhiya waa lisi jiray naftiisana waa u shaqayn jiray riwaayo axmed iyo ay wariyeenoo xadiid caaisho ahayd yakhiidu thawbahu wayakhsifu nacla maradiisuu tolanayay kabtiisana wuu yeelanayay kabtiisana isagaa yeelanayay ibnuxibaan riwaayo uu leeyahay oo ziyaada wayarqacu dalwa wadaantan dee meelaha wax lagaga soo dhaaminayo oo kale biyo ay kuma dhaansanayeen hadday meel ka dalooshanta iyo waxyaalaha uu raqcayay ama uu karayay isagaaba karayo macnaha shaqadii gurigiisa iyo waxyaalahaas waa qabsanayey hawshaasu kuba jirayay taas weeye oo kabtiisuu toosh maradiisuu tooshay iyo kabtiisuu yeeshay iyo wixii kale bal neefkii adhi ahaayuu isagu lisay iyo hawshaasuu qabanayay laakiin maxay tidhi fa idaa xadarat isalaatu hawshaa ha ku jiro waa masalxadoodii iyo waa dantoodii waa isaga naftiisii iyo dee ehelkiiba salaadda marka ay timaado isagu sheekhu wuxuu kuba qayday fa uqiimat isalaat lafdiga xadiidkana xadarat isalaat baa inooguba sugan lafdi kaloo xadiidku leeyahayna fa idaa samica aladaana aadaanka marka uu maqlo ee laakiin tarjamada kitaabka ayaa ka sii wada khaasan oo fowqimati salaati oo malaa xadiid caaisho baw man intadara aliqaamato inuu u iman jiray mu-adinku isagoo ogeysiinaya inu hore uguba soo marayo taa milicsigeed weeye bal salaada marka waqtigeedu yimaado marka aadaanka uu maqlo kharaja ila salaa dee isagu sunnaha waaba ku tukan jiray gurigoo iqaamada waa sugaye waana saa uu koley qiimat u qayday xadiidka iyadoonay lafdigaas ahayn kharaja ila salaati salaaduu u baxay marka howl kale oo dhan faruhu ka qaadaya wey wixii uu waday ha noqoto waxa weeyaan umuuraha aan soo tirinee dee riwaayaadka maalan aan axaadiida kale inooguma sugane shaarixuna uu soo wada dhigtay faruhu ka wada qaadaya waa shuqulkii kale oo dhan marka maxay tahay wixii baabku u baabaysnaa oo ah bal wixii shaqo ah wixii howl ah salaada waqtigeedu markuu gaadho aadaanku markuu gaadho ama iqaamadu markay gaadho in la joojinayo oonay la mid ahayn cuntadii aanay la mid ahayn cuntadunbaa khaas ay taasi kuba ahayde xadiidka way nooguba sugantao markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal riwaayaad baa waxay kuba yimaadeen kolley ibnu rajab iyo sharxiisa kuba soo naqliyo marka waqtigaasi gaadho kaanahu laa yacrifunaba waxaabuu noqonaya inaanna garanaynba badnaa markaa waa dhaqaaqay bal laftii caaisha laftii nucmaan ibnu bashiirna taas baabuu ahaayo isagoo dee inu salaada la tukaday la weydiiyey oo yidhi waan laba tukaday ayaa marka waqtigaasi gaadho dee inaanu dadkanba garanahayn baabay ahaydoo macnaa hamigiisa iyo ihtimaamkiisa iyo hawshiisa maxay noqonaysaa salaada uun wixii kaleo dhan buu faraa kaba qaaday bal marka axaadiidii xalayto umuurtana ay noo qaydaysa ruuxii bal maalan hawl kale ku jeeday yaanu uga qiyaas qaadan cuntadaasoon u odhan isagoo iqaamadii maqlaya de waa kan hawshayda hortaan iska dhameeya qalbigii aanu tan igaga xidhnaanin wixii faraha laga qaadaya salaadiina waa la tegayaa taasba wey baabu man sallaa binnaasi wahuwa laa yuriidu ila an yucallimahum salaata nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa sunnatahu hadakani koley jamaacadii iyo imaamyadii imaamnimadii iyo baa inoo socota baabu bayaani man bal wuxuu baabaysayay shaksi cadayntii sallaa tukiyey binnaasi dadkii walxaal huwa isagu laa yuriidu aanu doonahayn ilaa an yucallimahum inuu baro u mooye dadkan uu tukinayo salaata nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi salaadiisa iyo wa sunnatahu dariiqadiisii sunnu imika halkan waa dariiqadii iyo dee habkii uu tukanaye weeye ee maaha maa yuqaabilu lfarda maa yuqaabilu lwaajib taasi waa istila xaaditha oo mar dambe yimi wey haddaba taasuu doonaya oo markaa macanu waa maxay waqti salaadeedba maba joogo dad buu tukiyey dee kolley waana waqti awqaaddii salaadda laysu diidaya maaha salaadii camalkeedii waa laba yimi arrinkiisa weyne waxa weeye dadkan inuu baro ficil uu ku baro rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh siduu u tukan jiray dee haddii waqti faradaba ay taho niyadiisa taasna bal dadkana aada bartid isagoon imaamkoodii ahayn imaamkoodii aan ahayn ayuu dadkii tukinayaa taasuu ugaba jeedaana iyaduna waa la miduno bal haddaba in kolley isagoo ruuxu ujeedadiisu ay tahay dadkan dadku aad ficil ahaan aada kuba tusid rasuulka ilaahi siduu u tukan jiray ama salaadiisii bal taas waxa kuba yimo macnaa xadiidka way noo soo socdaa ee rasuulka ilaahayba waataynu soo aragnay maalintuu mimbar fuulay inuu saa dadkii iyagoo arkaya mimbar kuba taagan rukuucayay sujuudun buu laba soo dhaadhacayu qiyaamkii kuba dhammaysanaya oo yidhina waxaan saa u yeelay salaadayda saa u barataanoo arrinku tashriik cibaado cid kale la wadaajiyey ma noqonayo oo dee waa shay kolley niyadii qurbaduna waa jirtaa khayrna barbaabay tahay afkii loogaba sheegayay ayuunbaabay dee tani kaba sii xeel dheertoo ficil laguma barayaaye bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna muسى بن ismاعيiل qال xadaثna وhayb qال xadaثna أyub can abi qilاabata qaal anahu qaal rijaashu waa dadkii aynu soo arki jirnay laakiin horena waxaan usoo sheegay wahaybkan kolley kitaabka ku imanaya waa whayb ibnu khaalidun nin kale ma aha wahayb ibn اlwardi kitaabka riwaayo kuma laha muslim buu ku leeyahay riwaayo iyo kutubta kale shanta shantaa kitaabee kale marka bukhaari ishtibaah ma jira iyo iltibaas abuqilaabahna dee waa kan inagu soo noqnoqdo cabdullaahi bnu zayd aljarmi baa magaciisa la yidhaha waa taabici isagiiyo ayuubba qaala wuxuu yihi abu qilaaba jaa-naa waxaa noo yimi maaliku bnu lxuwayrithi maalik ibnu lxuwayrith baa noo yimi fii masjidinaa masjidka iyagii buu noogu yimi haadaa kan ah oo markaa abuqilaaba xadiidka ayuub kaba maqlayay ayaa masjidkaasay joogeen halkan buu nagu soo siyaartay oo uu noogu yimi maalik ibnulxuwayrisna dee waa tii aynu intaen aadaanka ku jirnay dhowr goor xadiidkiisa aan soo aragnay waa saxaabigii isagiyo rag kale oo isku reeriyiin oo dhallinyaro ahaa rasuulka ilaahay ay u yimaadeen iyo labaataneeye habeen la joogeen markii dambena rasuulka ilaahay waxyaalihii uu farayay markay kaba tegeen ay ahaydba wasalluu kamaa ra'aytumuunii usallii waa saxaabiga xadiidkaasba warinayay waa saxaabigii isagiyo rag kale uu rasuulka ilaahay sidaa kuba yidhi taas bay waqtigana waa waqti dambe waa nin taabiciya ninkan kaba waramaya waa basre meesha la joogaa ee ma aha madiine iyo dhulkaasoo basray ahayd masjidkuna waa masjidkii reerkoodan marka la eega abuqilaaba jilibkoodu dee xaafadihii ay degeen waayo markii basre la degay waqtigii qaadisiya dabadeede dee waxaa asaasayna saxaabiga jaliilkee dee qaadisiya muslimiinta ogaanaya sacd ibnu abi waqaas may waxa weeyaan waa ninkii kale isagana dee kolley qarinkiisa ahaa ayaaba waxa weyaan aasaasay adigu bal markii markaa la degay isaga kuufu aasaasan waxay meesha noqotay reerihii carbeed ee dee markii hore badnaay ee dagaalkii qaadisiya iyo aada loo yimi oo reer kastaba lagaba yimi markii dambe dadkii way degeen oo dhulkiibaa degaan ubar noqdayoo markaa reer kastaaba xaafad bay iskuba urursadeen ay deganaayeenoo masaajido markaa reerihii looba tiiriyo ayaa bal maalan markaa meeshii samaysmay haddaba masjidkoodii reer bani jarmi lahaa weeye waayo abuqilaaba ninkan markaa masjidka kaba imaamka isna saxaabi yarba ah ama adugu waqtigii rasuulka ilaahayba imaam ahaa ayay isla reer ahaayeen bal haddaba masjidkuu noogu yimi buu yihi faqaala wuxuu yidhi maalik baa odhanaya inii anigu la usallii bikum waan idin tukinayaa waan idin tukinayaa wama uriidu mana doonayo asalaata salaad macnaha waxa weeye markaa salaad farada oo joogtay oo isaga dee waajibkuba ahayd oo uu tukanayay may jirin waxa weeyaana waa laakiin dee salaad kaleoo tadawucabay ahayd iyagina bal markaa tadawucan kuba xambaaran sida dawaahirta axaadiida qaarkood aan kaba qaadanayno oo wuxuu leeyahay imika salaadee waxa weeyaan aan inaga saarnayd oo waajib igu ahaydoo kollayba ay tahay inaan tukado ama ay igu xidhateen ama yaydaan igu xidhan nima jirto ee waxaan u tukanayaa si aa u aragtaan taasoo kale bal markaas waay wamaa uriidu salaata anigoo doonaya oo bal maalan aan doonahayn salaad kolleyna sheekhu raximah llahu tacaala halkan ishkaalkaa yimi oo leeyahay dee in isagoon qurbo iyo taqarub ilaahay aad ugu dhowaatidba u jirin salaad uu tukado waa istishkaal yimi maxay noqonaysaa miya ansaxaysaabo uu leeyahay halkan ugama jeedo inuu qurbadii iyo taqarubkii meesha kama saaro ee wuxuu markaa sheegayaa waqti salaadeed waqtigani maaha salaad mucayan oo markaa jirtayna may jirin ee waxaan ku xambaaraya waqtigan salaadee waana la ysku xidhan karaa salaad sunnaha haddaan dabi iyo caado iyo raatib lagaba dhigan eh bal markaa wuxuu sheegayaa waa wixii kuba xambaaraya taas buu sheegayaa oo macnaha ma aha waxay igu xambaarayaa salaad baa waqtigeedii gaadhay ee arrinka igu xambaaraya imika waa tanba weeye ee markaa salaadna waa tukanayo maaha macnuu nasiu ibnu rajab yidhaaho inuu dee rukuuc iyo sujuud iyo aan salaad ahayn ee laakiin suuradeedii leh uu laba imanayay uunoo taasuu laba imanayo taasi wax jidaysan aslan maba noqonayso oo dee wax baadilay noqonaysaa ruuxu inuu rukuuc iyo sujuud iyo aan salaadi kuba jirin uu laba yimaado oo suuray soo reebaan ah xajka oo kale dee ruux aan bal maalan muxrim ahayn amiirka xajka waa noqon karaayo xajkii dadki waqtiyada dee xajkiina dadkii waa u oogi kara oo macnaha isagoo meelihii joogsanaya oo kale waa san kutubtan axkaam asuudaaniya ay sooba qaadaan walow dee barhkood karaaha kaba cabireen isagoon markaa muxrim ahaynoo dee dadkiibuu hogaaminaya waxyaalana waa tusaya isaguna markaa xaj uu gudanaya maba jirto laakiin salaadii oo kale iyada taasi ma dhacayso ee waxa weya salaad dhan buu tukanayay ee ujeeddada ahayd waxabaa cidkaa waqti salaadeed may ahayne inuu iyagii wax tuso markaasaa muxuu yidhi usallii waan tukanayaayo kayfa sidii ra'aytu arkay annabiya sala allahu calayh wasalam yusalli dee waanakaa rasuulka ilah yihi salluu kama ra'aytumnii usalli faqultu liabi qilaabata xadiidka wuu inoo soo celcelin doonaa bal intan aynu kuba jirno dee salaada iyo qaybaheedaa hore ayuu inoo keeni doonaa isagoo meelo dee kayfiya intan wax ka badan oo ah sidii uu tukaday ay nooguba sugan tahay ee imika wax yar unbuu ka soo qaaday markaasaa waxaan yidhi buu idhi qultu faqultu liabi qilaabata kayfa kaana yusallii seebuu ahaa mid u tukada oo sidii uu idin tusay adigu adigii u joogaye bal seebay ahayd qaala wuxuu ihi mila shaykhinaa haada ay yusallii waa tukanayayoo waxa weeyaan mila shaykhina waa dee mila salaati shaykhina haadaa sheekheenna ninkan dee sheekheenna ah ee imaamkeenna ah ama eena tukiya salaadiisoo kale saa uu tukadunbuu u tukanayay sheekhan uu sheegayaana waa camr bnu saliima nin la yidhaaho laamtana aan kasirinayno waanu inoo dambeeyaa xadiidkiisii iyo magacowgiisii haddii la yidhaha inta dee imaamyadiiyo laguma jiro ma hubno ama inuu rasuulkii ilaahay arkay laakiin waqtigiisii isagoo yar markii reerkoodu ay islaameen aabbihii iyo dad la socdayna rasuulka ilaahay wafdinimo ay ugu tegeen kolley fadxumaka dabadeed ayaa rasuulka ilaahay iyaga soo faray salaadihii dee ay tukanayeen buu ihi ka idinku qur-aanka idinku aqoon badan yahay idin tukiyo isaguna dee markaa dadku iswarsanayaan ee wax madiine ka yimi iyo wax meelahaasee la iswarsanayo ee barhkood ceelkaa la isugu yimaado qur-aankii ay sheegayaan ee de wixii ay soo maqleen ayuu xafidi jiray oo inankaa yaree toddoba jirka ayaaba ugu noqday ninkii ugu qiraa'o badnaaba oo markaasay imaamu qoomkiisa u noqday laakiin inuu la socday rasuulkii markaa ay u tegeen taas iyada xadiidka inoogumay sugnayn mar dambe inuu la kulmayna inoogumaba sugnayn laakiin waqtigii rasuulka ilaahay buu imaam ahaa isagoo yar waana wax inoo dambeeya marka dambena isagaa reerkoodii imaamkiisaa isagoo weynaaday haddaba wuxuu yihi sidaa uu tukado ayuunbuu u tukanayay markaasaa wuxuu yihi qaala waxaa odhanaya ayuub isaguna waa arkaye wa kaana wuxuu ahaa shaykhan nin sheekho odayaho yejlisu uu fadhiisanayay idaa rafaca markuu kor yeelo ra'sahu madaxiisa min asujuudi sujuuda qabla an yanhada intaanu u kicin fi rakcati lula wa ragcadda hore intaanu kicin ayuu fadhiisanayay na waa jalsadii alistiraaxa waana inoo dambaysaa kolley taas oo weli sifadii salaadii iyo kayfiyadeedii inoomay bilaabmin imaamnimadii iyo taas wixii kuba tacalluqaiyo jaanibkaas baan kuba jirnaa markaas iyo dee jamaacadiina waa taa ay noo soo horreyseen awaabteedii noo socotay marka wuxuu leeyahay oo imika ayuub leeyahay si uu u tukanayay maxaa kaba mid ahayd waxyaalada intan ka siyaadsanna way noo dambeeyaan haddii alla yidhaahee markaa uu sujuudda labaad ka soo tooso ragcadda koobaad inta aanu kicin ayuu horta fadhiisanayay u fadhiisanayay macnaa toos umuu kac ahayn ee horta uu fadhiisanayay markuu fadhiisto dabadeed ayuu kacayay muxuu ictimaadsanaya malugiisa mise dhulkaoo kale taas xadii waxay nooguba iman doontaa abwaabteede bal waa jalsadan ay culimmadu ku magacaabaan jalsat alistiraaxa ee ragcadda ama ta koobaad marka laga kacayo ama ta saddexaad marka laga kacayo iyo waxa weeyaan lalaba imanayo aimaduna markaa bal arinkooda kuwa yidhaah waa sunne iyo kuwa aan odhan waa sunne labaduba way jiraane kalaamkeedu waa inoo dambeeyaaye imika maxalu shaahidku waa intan hore oo aynu baray sidii loo tukanaya rasuulka ilaahay uba tukanaye laakiin sidaasoo kale u fadhiisanaya intaan ragcadda labaad kicin buu horta fadhiisanaya markaasu kacaya baa jalse inoo dambaysa baabu ahlulcilmi waalfadli axaqu bilimaamati ahlulcilmi dadkii cilmiga u helka ahaa iyo walfadli fadliga ayaa axaqu iyagu ku xaq leh bilimaamati imaamnimada oo inay imaam noqdaan dadka iyagu cilmiga u ehelka ah iyo fadliga ayaa iyagu dadka kale endees wasfigoodaasoo kale lahayn kaga xaqleh imaamnimadii axaadiid kolley isku dhow dhow oo barhkoodna aynu xalay soo maray ayuu halkan isyar raacin doonaa kolleyna joogsigeennu markaa ma badnaanayo jaanibka uu isagu dee tarjamada ah mooyaane wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa isxaaq ibnu nasrin qaala xadaanaa xuseyn can zaa'idata can cabdilmalik bni cumayrin qaala anahu qaal xadaanii abu burdata can abi muusa qaala isxaaq ibnu nasr isxaaq ibnu ibraahim ibni nasri in laydhaah horeynu u soo maray koley shan ninoon sheegaynoo dhammaantoodba wada isxaaq ibnu ibraahim laydhaahoo bukhaari u wada sheekiyiina nin ka mida weeye dee ninka ugu badan waa ina rahaweyh ah isxaaq markaa awowgii baa loo tiiriyey bal waa ninkani waa afraadda kitaabka bukhaari horeynu u soo marayoo waa reer bukhaarana laakiin waa afraadda oo macnaa bukhaari mooyaane usuushan kale shanta ah midna riwaayo kuma laha isxaaq ibnu nasir ama isxaaq ibnu ibraahim ibnu nasr waa nin noo horeeyey xuseynkuna waa xuseyn ibnu cali aljucfi nin zaahid ba ahaa caabid ahaayoo hiqa ah inta kalena waa dadkii aan soo arki jirnay wuxuu yihi abuu burda aabihii abuu muuse ka warinaya waa in abuu muuse qaala marida wuu xanuunsaday annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi baa xanuunsaday fashtada waxaa adkaaday maradu xanuunkiisii ayaa cuslaaday oo xanuunkii aanu kaba kicin faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay muruu amra markuu kici kari waayey ee uu masjidkii gaari waayey abaabakrin abaabakar amra falyusalii binnaasi dadka ha tukiyo faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi inahu abuu bakrin rajulu nin weeye raqiiqun qalbi jilicsan idaa qaama hadduu istaago maqaamaka meeshaadii uu istaago lam yastadic ma karayo an yusaliya binnaasi oo oohin baa ka qaalib noqonayso dadkii waxma maqashiin karaba qiraa'adii inuu dadkii tukiye ma karayo qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi muruu amra abaabakrin falyusalii binnaas hadalkiibuu ku celiyey faqacaadat iyadna hadalkii ayuay ku celisay faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi markii saddexaad muri amar abaabakrin falyusalii binnaasi dadkii ha tukiyo faina kunna waa idinku dumarow dee khaasatan iyadiina waa ti aan xalay soo sheegnay iyadaa maqsuuda sawaaxibu yuusufa nebi yuusuf saaxiibadihii oo kalaa tihiin xalaytaynu intan soo sharaxnay sawaaxib jamcu saaxibatin jamcan la jamciyeynay iyaduna haweenaydii dee imraatulcasiis unbaana loo jeeday tanna khidaabkanna waa cayshoo ra'yiga lahayd iyo ujeedadeeda ay hadalkan ka lahaydna waa ti xalay inoo horreysay marka rasuulka ilaahayna mar saddexaad kol haduu hadlo dib damaysa marka saddexaad dabad cidi hadal kumay celin jirin faataahu rasuulu rasuulkii baa u yimi rasuulku waa waxa weeyaan waa ninkii uu la soo diray abubakrin buu u yimi waa bilaal buu ahaa taas kale riwaayaad baa inoo dambeeya ee iminka ninkan waxa uu faataadan faacilkii waa arasuul damiirka baariskiina abubakrin buu ku dhacayaayo de ina waa tan rasuulka ila yidhi abubakr idow dadka tuki dhaha eh waxaa loo yimi markaa abubakrin fasallaa binnaasi dadkii buu tukiyey fii xayaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay noloshiisii waa intii kaadhsanayd oo dhowrkii cishee dambe ah ayuu tukiyey ilaa saddex shayo bal xadiidkan kalena waan raacinaynaa walow ka saddexaad dhammaan ay isku wala wada mid yihiin xadaثna cabdالlah بn yuسufa qaala akhbarana malik can hishaami can hishaam bni curwata can abihi can caaishaةa um اlmuؤminiina radia اllahu canha anaha qaalat waxay tidhi ina rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu ihi fii maradii xanuunkiisii markii dee weliba cuslaaday waana markii gurigeeda markii dambe dee uu halkaa ku baaqiga ahaayee guryihii kale ay dumarkii kalena ay fasaxeen wuxuu yidhi muruu amra abaa bakrin yusalii binnaasi waliyusaliya binnaasi siduu dadka u tukiyo qaalat caaishatu caaisha waxay tihi qultu waxaan idhi ina abaa bakrin idaa qaama fii maqaamika lam yusmic innaasa dadka ma maqashinaye qiraa'ada min albukaayi oohin daraaddeed waa ooya markaa dadkiiba ma maqlayaan ehe cid kale imaam ha laga dhigo fa mur amar cumar cumar baa ka adadag baa jaanibkaase falyusalii linnaasi dadka ha tukiye faqaalat caaisha rasuulka ilaahay dee waa ka aynu soo marray inuu mar labaad ku celiyey haddana hadalkiibay ku celisay welibana markii saddexaad haddana waxay dee fartayba faqaalat caaishatu faqultu waxaan ku idhi lixabsata xabsa waxaan ku idhi bintu cumar quulii lahu waxaad ku tidhaahaa rasuulka ilaahay ina abaa bakrin abaa bakar idaa qaama fii maqaamika hadduu meeshaada istaago lam yumsic naasa min albukaa famur cumar falyusalii linnaasi cumar amar dadkaa tukiya cumare fafacalat xabs xabsana sidiiba yeeshay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam waa markii saddexaadna khitaabku walow dee caaisho loola jeedo dee waa tan iyadna waa tan ka qayb ah mah waa kelimatu zajrin waaye ismu ficil macnaa ka joogsa weeye waxaas oo ka hadalkaa daa ina kuna la antuna saaxibu yuusufa idinku waxaad tihiin yuusuf saaxiibadihii baad tihiin muruu abaa bakrin abaa bakr amra falyusalii binnaas faqaalat xabsatu xabsa waxay tihi licaishata maa kuntu ma ahaanin liusiiba mid helaysa minka xaggaaga khayran khayran kaamaan helin bay leedoo dee inay markan saddexaaday iyadu hadashay waa markan rasuulkii ilaahay yidhi ina kuna la antuna saaxibu yuusufa hadal dambeo lagu celinayaana may jirin iyadii baana la soo kulantay waqtiga walow caaisha dee arin kale ay lahayd oo u qarsoonaa saynu soo maray waana tan rasuulka ilaahayba kuma garanaye uu ugu cabiray sawaaxibu yuusuf oo ugaba cabiray dee iyadiibaa laakiin markan dambe hadalka tidhi oo waxay tidhi anugu mid kaa helaysa oo xaggaaga ka asiibaysa khayrba ma ihi ayay caaisho ku tidhi waa arintan iyo dee rasuulka ilaahay maqaaladiisan waanay dhici kartaa in dee wax hore oo dee inay qisadii ama qadiyadii kitaabkay kuga dambaysa qadiyat almakaafiir oo kale iyo inay taasna uba lahayd oo dee inay suuratu taxriim umuuraha ay kuba soo degto oo kale iyo labadan dumar ee ilaahay la hadlayay in tatuuba ilalah faqad saqad quluubukuma waa xabsa iyo caaisha iyadaana marka hore laga yaaba taasna inay soo gelisay qadiyadaasna ay sooba geliso aysan u leedahay maa kuntu liyusiiba minki khayran bal markaa imika xadiid kalena waa bal xadiidana si ama axaadiid baa inoo soo socotee labada xadiidba maxaa inooguba sugan in abu bakrin inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh amray dadkii inuu tukiyo waana ka dadkii tukinayay cid kalena muu ogolayn rasuulka ilaah dadka tukisa dee abubakarna markaa gees markay noqoto fadli markay noqoto asxaabtii oo dhanba isagaa ka uguba fadliga badana dee taasna ijmaac culimmadu way soo naqliyeenba oo waa taas in arinka kale cilmi markay noqotona dee ha samcaan iyo iyaga naftiisa taa itifaaq way usoo naqliyeen oo inu kii uguba cilmi badna aha xadiidna waataynu soo marray halkii masaajidaan kuba soo maray markii rasuulkii ilaahay ilahay albaabada oo dhan iga xidha waxaan khada abibakar ahayn ee uu arin sheegay addoon ilaahay dooransiiyo dadkii kale midna aanay fahmin u isagu fahmuu ooyey oo uu yihi fadaynaaka dee taas biabaina o anfusina taas uu kaba cabira ama hadalkii aynu soo maray haddaba inuu isagka uguba cilmi badanha markaa xadiidka ti uuba dhigtay oo dadka cilmiga iyo fadliga u ehelkii inay imaamnimadii kuba xaq leeyihiin markaa waxaaba dee meesha soo bixi karta oo imanaysa waana masaa'il kollay baabkeeduna inoo dambeeyo bal kii isagu cilmiga badnaa iyo waxa weeyaan dee taasba lahaa haddii ay jirto cid kale oo xaggii marka la eega qiraa'adii qur-aanka kadee uga itqaan badan oo aqra'i ah markaa keebaa la horraysiinaya xadiidani ee abubakar baa la horraysiiyey isaguu rasuulka ilaahi horraysiiye waa aclamkii ama afdalkii baaba la horraysiiyey waayo ubay ibnu kacab waa joogay xadiidna waa ku yimi isagoo mawsuul iyo isagoo mursalaba la wariyey rasuulka ilaahayna bal maalan lagaba wariyayo tirmidi iyo qoloyna ay soo saareenoo uu yihi wa aqra'ukum ubay waxaa qur-aanka idinku yaqaana ubay ibnu kacab waxaa kaloo cumar dee kitaabkay kuba sugan tahay inuu yihi ubayun aqra'unaa cumar ibnu khadaab ubayi waa ninka noogu yaqaana kitaabka ilaahay dee xadiidkaas marfuucina waaba jira bal abu daa-uud iyo baabay wariyeen iyadoo rasuulka ilaahay maalin qira'adii ay kuba joogsatay inuu dadkii kale lamu hadline ubayi buu ihi miyaanad nala joogin oo salaada nalaba tukan markaasuu ihi waan joogo deetu ihi maxaa kuu diiday inaad ii furto macnaa aayaddii igu joogsatay inaad ii sheegto maxaa kuu diiday oo kale waa ubayi haddaba markaa haddana rasuulka ilaahay waa kan horraysiiyey oo kale de waana taas dawaa'if culimmada kaba mid ah oo dee bal markaa ay qowlkooda ay kuba tagaanoo kaa calamka ah ayaa laga horraysiinaya kii aqra ahaa waase dee ayma shaaficiyadii ay kaba mid yihiin qowlkood yahay de qolooyin kalena iyaga qowlkooda ah ka aqraa la horraysiinaya hadduu macrifo u leeyahay salaaddii waxay u baahnayd maaha uun nin aan macrifo u lahayn kolley cidba may odhan bal taasna haddii aan la idhaaho xadiid iyo khaasa ayaa inoo dambeeyo inoo iman doonee se tan uu soo dhigtay dee axaadiidan ba ina tusaysa oo ah rasuulka ilaahay inuu horraysiyey abubakrin oo ah kii markaa ahaa dee isagu cilmiga intii joogtay iyo fadliga uguba mudnaa iyadoo dee aqra ee ubay ibnu kacabiya ay joogaan iyo qolooyinkii rasuulka ilaahay yidhi qur-aanka ka barta oo kaba qaata ayba marka ay joogaan bal waa taase laakiin waxay intaa dhaafsan masaladu waayo taa guudunbuu dhigtay ee isagoo dee dhaadhici doonaa insha allahu tacaala baab ku arki doonaaye waa wax inoo dambeeya ama umuuraha kale waa umuurihian xalay soo aragnay xadaثna abu اlyamani qaal ahbarana شhucayb can الzuhriyi qaal ahbaranii anas bnu maliki اlansaariyu wakaana wuxuu ahaa tabica الnabiya salى اllahu alayh waslm rasuulka ilaahay mid raacay wakhadamahu u shaqeeyey waa saxiibahu la saaxiibo dee waan garana waaba khaadimkiisii si uu madiine u tegay ilaa ka wafaadayana laba joogay toban sannadood wuxuu yihi haddaba anas bnu malik ana abaa bakrin abaa bakr kaana wuxua yusalii mid tukiya lahum waa lisaxaaba dadkuu tukinayey fii wajaci nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay xanuunkiisii aladii tuwufiya fiihi dee waana amarkii rasuulka ilaahay buu kuba tukinayey xanuunkii rasuulka ilaahay dee ruuxdiisa laguma qabto kuba wafaadeenu kaba kicin xataa idaa kaana yowmulithnayni maalintii isniinta markii la soo gaadhay ee uu ahaaday yowmkii isniintu waa maalintii rasuulka ilaahay wafaadi doono walxaal hum iyagu sufuufun fi salaati ay safaf u joogaan salaada dhexdeedii ay safafkii macna waa la taagan yahay salaadii baabaa markaa la taagan yahay oo bal imanka halkan dee sariix kuma ah inay markaa galeen laakiin safkii waa la joogsaday abubakarna maqaamkiisii buu joogaa halkii dee dadka uu kaba horreeyey bal waa mid waa inoo dambaysaana isagoo baab ku dhigan doono irtifaatkii halkaa marka uu gaadho uba dhigan doono taas daahirkeedu yahay in markaa salaadii way galeen salaadii way galeen waa la bilaabay yani dee ragcaddii horeba haba ahaato haddaba markay maalintaas haatay dadkuna safkuma joogaan ayuunbaa fakashafa nebiyu rasuulka ilaahay oo dee waqtigaa hore in garabka la qabto mooye aanba kici karayn baaba keligii soo kacay iyadoon cidna garabka hayn waa waa maalintaada dee iyadoon duhurba gaadhin wafaadi doono fakashafa nebiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ayaa fahiday sitraalxujraati xujrada waa aqalkii daahiisay waa albaabkii laga soo geliye masjidka loogama soo geliye daahii kuba xidhnaa ayuu rasuulka ilaahi sare u qaaday yanduru ilayna xaaluu xagga iyagana soo dayayo isagoo noo eegaya rasuulka ilaahay oo de waa kaa salaadii isagoo kaba maqan ay tukanayaane diintii ay ogayaan oo kuba faraxsan yanduru ilayna walxaal huwa qaa'imun uu taagan yahayoo kaana wajhahu waraqatu musxafin wejigiisaad moodaysayba musxaf waraaqdii waa xagga bal markan nuurka iyo istinaarada iyo baljaanibkaase waraqo musxaf bal adigu waxa wey wejigii soo dhalaalaya nuuraya rasuulka ilaahay muusoonaya ama uu qoslayo ayaabuu taagnaa keligiibuu taagan yahay uma tabasamo ilkuu cadde uu muusooday adxakuu xaaluu qoslayo adigu uu qoslay fahamamnaa waxaanu ku haminay an naftatina inaan fidmowno min alfaraxi oo salaadiiba aan ka baxno weeye min alfaraxi farax aan ku faraxsannahay biru'yati nabiyi sala allahu caleyh wasalam dee xanuunkiisay arkayeen waa la quusna markaasay isin markay arkeen rasuulka ilaahu taagan bay aada uguba farxeen rasuulka ilaahu ee caafimaad kaba muuqdo waxaanu kuga haminay inaan ka baxno salaadii buu leeyahy oo dee waa fidnadu taasi uba jeeda waa faraxan aan kuba faraxsanayn rasuulka ilaahi aragtidiisa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh fanakas markaasaa fanakasa abu bakrin cala caqibey bal haddii markaa ay waqtigaas safkii u la istaagay weli salaadii aan la gelin dee iyadu waxay noqonaysay oo halkan uu rasuulkii ilaahiisa soo taagay dhinaca bidix bay kaba qabanaysay xujrada waayo iyagu qibladii oo xaggan ay uba soo jeedeen dee xujradii rasuulka ilaahi kuba jiray waa halkanna uu kuba aasan yahay markaa bidixdooday noqonaysay marka haddii ay dee saf kuma jireen oo daahii ay arkeen oo xaggii wadadayeen oo kale salaadna aan la gelin taasi ishkaal ma laha oo ay arkeen laakiin haddii salaadii la galay waxay noqonaysaa un dee arrin baa keenay kolley ictifaadkulow salaada makruuha ama nahyi kuba yimi rasuulka ilaahina kuba tiriye ikhtilaas yakhtalisuhu min ashaydaan laakiin waa xaajo iyobaa maante inay dayeen salaadii oo abubakar iyo dhammaantaba ay xaggii si kale haddii kale qibladooda mu ahayn oo kama horeyna dhinac buu kaba jira may noqota saa daraaddeed buu baab u dhigan doonaa iltifaatka iyo markaas ayuu xadiidka soo celi doonaa hadduu xaajo daraaddeed ruuxu waxu dayo ayuu baabku soo dhigan doonaa fadakaso abubakrin abubakr baa markaa dib u joogsaday oo wuxuu u noqday cala caqibey labadiisa cidhmadoo dib buu usoo gurtay liyasila safa siduu safka u gaadho wuxuu siri rasuulka ilaahi baa soo baxaya meeshiibuu u baneeyey halkii imaamka isagana safkii ayuu dib ugu soo noqday wadanna waxaanu u maleeyey ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay khaarijun ila salaati inuu salaada usoo baxayo fa ashaara ilayna nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa gacantiisiibuu noo ishaareeyey oo muxuu yidhi an atimuu salaatakum salaadiina dhammaystama soo bixin waaba dee iska nooc yar dhadnaada oo dee waa kan haddana saacada dabadeedba dhintaybe rasuulka ilaahay wuxuu yihi salaadiina dhammaysta waarkhaa wuxuu laalaadiyey sii daayey asitra daahi markii hore uu sare u qaaday buu sii daayey fatuwufiya min yowmihi maalintaa ay dadkii farxeen ee layidhi waaba ladnaaday rasuulkii ilaahay waa taas bal dee waaba kaasoo cali bn abi daalib oo subaxdaa rasuulka ilaahay kaba soo baxay oo lagu yidhi markaa rasuulka ilaahay kaba waran ayaa muxuu yihi asbaxa bixamdi illaahi baari'an ilaahay mahadiye rasuulka ilaahay waa caafimaaday oo bal maalan taas oo kale walow dee cabaas oo malaa umuuro ugaba aqoon ronaydhi may rasuulka ilaahay indho geeriyeed buu leeyahay indho geeriyood ayuu leeyahay oo markaas maaha kama kacaya arrinkan uu yihi oo yihi wujuuda reer cabdilmualib waa naqaanaa cinda almowt markaas arrinku waa taas ee bal waa adigu waa arrinkaas weeye maxalushaahidku maxaa imika halkan ay tahay abubakar rasuulka ilaahay inuu tukinaya weeye maalintana waa maalintii isneed ana aragtidii ugu dambeysay rasuulka ilahay dad salaad tukanaya arkay muslimoo kale oo xadiidkan dee bal wariyey ama xadiid laakiin ibnu cabaas oo kale subaxda ayaa waxaa kuba sugnaa inuu rasuulka ilaahay isagoo halkaa taagan yidhi alaa inii nuhiitu an aqra'a alqur'aana raakican aw saajida bal xadiidkaas oo waa lai diiday qur-aan inaan aqriyo oonoo rukuucsan ama sujuudsan baa xadiidkaasoo waa riwaaya ibnu cabaasoo bal taas baa iyanoo timi kollay mala abu daawuud iyo muslimba dhacday markaama soo bixin weeye kollay bacd salaf waana bacda riwaayad waxaa kuba yimi ayaa waxaa ku yimi taa hore waynu soo aragnay oo abubakr rasuulka ilaahi markii la keenay abubakar xagga bidix uu markaas dee uu kaba maro markaas xagga bidixu kaba fadhiiso markaa abubakar midigtiisa wey isagaa maamuum noqday salaaddii aynu soo marray casharkii xalay nooguma jirtay bal taas mooyaane iyagoo bal markaa riwaayaadka qaarkood kuba yimi inuu rasuulka ilaahay abubakar ku daba tukaday oonay waaqacada ahayn marhkood ay kaba dhigeen de inu isagu ma imaamka ahaa abubakar ee uu kuba daba tukaday bal maalintan kaba dhigeenoo markaa bayhaqi oo kale iyo waxyaalahay kuba jamciya waxaa kaba mida inde markaa hore waa noqday salaadiina waaba kane intaa dabadeed inuu soo baxuu ragcaddii labaad soo gaadhay rasuulka ilaahay fadhiiso safka galay markaasoo isagu dee uu tukinayay bal saas bacda salafna qowlkood weeye bayhaqi oo kalena aqwaasha iyo taas ay kuba jamciyaane sida xadiidka maxay noogaba soo rasuulka ilaahi waa noqday dee maalintiina waa wafaaday maxalushaahidkuna oo abubakar inuu dadkii tukinayo weeye dee waana tan ah ahlulcilmi waalfadl axaqu bilimaamadi xadaثna abu macmari qaala xadaثna cabdulwaariثi qaala xadaثna cabdاlcaزiizi can anasin qaala lam yakruj الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam sanadka abu macmar koley abu macmar almuqcadna dee malaa waaba in curyaann ahaa iyagoo kolley wax soo arooray waa nin cabdillaahi bnu camrin laydhaha hore inay usoo maray kolley nin kaleo abumacmar laydhaha sheekha bukhaariyna waa jiraa sheekhuna uu halkan baaba raximah llahu tacaala kuba kala farqinaya uu leeyahy abumacmarkani waa cabdullaahi bnu camrine ismaaciil ma aha ibnu ibraahim kaloo ismaaciil ibnu ibraahim ibnu macmar laydhaha isna sheekhyada bukhaari abumacmar kunyadiisu tay waa jiraa kuwa ka daba ka horeeyo xagga hore abumacmar laydhaahna waa jiraane bal ninkani waa cabdullahi bnu camr bni abilxajaaj weeye wuxuu yihi anas ibnu maalik qaala lam yakhruj inabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ma soo bixin halaatan saddex cisho oo de markaa waa maalinta uu wafaaday waa kaa subaxdaa soo joogsadee waa saddex cisho iyo saddexdoodii habeen oo ka horeeyey ayuu dadka abubakar tukinayay waa intii abubakar tukinayay fa uqiimat isalaatu iyadoon intaa soo bixin waana subaxdii isniineed ayaa salaadii la aqiimay fadahaba waa tegey waa doonay abubakrin yataqadamu ama dee waa tegey yataqadamu isagoo hormarayo abubakar baa hore u joogsaday dee si uu dadkii u tukiyo fa qaala waa kor yeelay oo qaaladani waa idlaaqu lqowli cala alficli aada isagaba badanoo dee horena marar kala duwanaan soo maray oo imika halkan qaala nabiyu sala allahu calay wasalam bilxijaab macnaa waa qabtay ama uu qaaday baa rasuulkii ilaahay xijaabkiio waa sitrigii aynu soo marro farafacow sare u qaaday oo u fayday adigu falamaa wadaxa markuu muuqday waju nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wejigiisii noo muuqday ma nadarnaa maanaan eegin ama maa ra-aynaa ruwaada mandaran mandar wax la arko kaana ahaa acjaba ilaynaa mid nooga farax badan nooga cajab badan min waji nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wejigiisii xiina wadaxa lanaa markuu noo muuqday oo dee waa la wada farxay la bishaaraystay rasuulka ilaahay caafimaad baaba layidhi faawma anabiyu abubakar baa markaa doonay in dib u soo joogsado faawma waa ishaaray annabiyu sala allahu calayh wasalam biyadihi ilaa abi bakrin an yataqadama inuu hore u joogsado inay dib uusoo gurtaye hore inuu u joogsado waarkhaa waa sii daayey uu raariciyey laalaadiyey annabiyu sala allahu calayh wasalam alxijaaba falam yuqdir calayhi lama karin oo dee xataa maata ujeedadu intaa dabadeed lamaba aragoo dee waa rasuulka ilaahay sakaraadkii baa bilaabmay waana wafaadayba bal taas weeye oo xataa abubakrin subaxdaa waa tukiyo isagaa tukinayay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu arkay inuu yaroon yahay waabuu dee malaa kana fasax dalbay waxaan u tegey caaliye ayuu tegay halkii cawaalidii iyo dee haweeneydii waxa weeyaan ina khaarija waa haweeney dambuu hore ansaar ahayd oo uu guursaday halkii ay deganayd xaafadii baa maalintaa tago abubakar markaa waa loo sheegay rasuulka ilahi inuu wafaaday isagoo halkaa jooga halkaasuu kaba yimi oo dee waxaabuu islahaa isna waaba kan rasuulka ilaahi waa roonyo waa ladan yahay falam yuqdir calayhi xataa maata xadaثna yaحya بن سlayman qala xadaثna بن wahbi qala xadaثanii yunus can ibni shihaabi can xamزةa bni cabdالlaahi anahu ahbarahu can abihi qaala xamse ibn cabdillahi waa xamse ibn cabdillahi bni cumar salim ibn cabdillaahi bay walaalkii bay weliba shaqiiqii nisku hooyana ahaayeen aabihii cabdullahi bni cumar buu kaba warinaya ka ugu horeeye sanadka xadiidka inoogu sugan yaxya bnu sulayman ibnu yaxya ayaaba la yidhaahaa kolley waa nin markii hore reer kuufaah ee masar buu markii dambe dogo waa kan sheekhiisuba waa ibnu wahbi aad buu waxyaalo badan ugaba wariyey xaafid ibnu xajar ninkan wuxuu kaba cabiraa saduuqun yukhdi waa nin run badana ah laakiin akhdaa uu leeyahy rijaasha kitaabkuna dee ragga markay noqoto kolkol axaadiid dad kale ay la wadaagsadeen uu bukhaari kaba warinayo oo kale dad aan martabadaa sare aan ahayn ruwaada oo markay keligood noqdaanna raggii la cuskan jiray ee la xujaysan jiray aan ahayn oo dee kitaabka dhacay way jiraanba bal markaa ninkan kolley aimada sida daaraqun iyo cuqayli way tawhiiqiyeen nasaa-i oo kale waaba daciifiya isna reer masar ahaa xaafidna taasuu kaba cabiray laakiin sidoo xaafid muqadimada ku idhaa horta bukhaari ma badsan inuu ninkan xadiidkiisa uu soo saaro warintiisa waxaan u wariyey axaadiid la yaqaano oo weliba ibnu wahabun uu kaba warinayo cid kale maaha ibnu wahab kan aanayne imaamkaa waana axaadiid macruufa oo ibnu wahab khaasatan kaba wariyo taas weeye waxa uu bukhaari kaba wariya xadiidkeennani kaba mid yahay xadiidkeennana waa axaadiid dad kala duwanna ay wariyeen waana xadiid macruuf oo mashhuura haddaba wuxuu ihi qaala lama shtada markuu adkaaday birasuulillaahi sala allahu calayh wasalam wajacuu xanuunkiisii qiila lahu waxaa lagu yidhi fi salaati waa shan dadki salaaddii baa lagala hadlay yaa dadkii tukinayaa lagu yidhi inama kacaya rasuulka ilaahay oo ma gaarhi kara masjidkiiye fa qaala wuxuu ihi muruu abaabakrin abaabakrin amra falyusalli binnaas hadda marka axaadiidan waxoogaaga ee baabka ku sugan intuba waa ahlulcilmi walfadli axaqu bilimaama way inooga wada muuqataa weeye waxyaalaha kale dheeraadkay leeyihiin kolkol dee waabu soo celin doonaa waana umuurahan barhkood sharaxoodu inoo horeeye qaalat caaishatu ina abaabakrin rajulun raqiiqun idaa qara'a qur-aanka hadduu aqriyo qalabahu lbukaa oo hintaa ka qaalib noqonaysa qaala wuxu uhi muruuhu waa caaisho iyo dadkii kale la joogayba fa yusalii fahuwa yusalii isagaa tukin dadkee amra facaawadtu facaawadatu ibnu cumar bayna xadiidkii warinaye caaisha hadalkii dib ugu laabantay oo tidhi dee ina abaabakrin rajulun raqiiqun qaala wuxuu uhi muruuhu amra fa yusalii ay fal yusalii isagu dadkaa tukiya ama fa huwa yusalii ina kuna saaxibu yuusufa saaxiibadihii yuusuf baaba tihiin bal xadiidka iyo macnihiisu waa inoo wada horeeyey dee maxalushaahidkuna waa kaa inoo daahirka waxaana sheekhu ihi taabacahu الزubaydiyu wbnu akhi الزuhriyi waisxaaq ibnu yaxya اlkelbiyu can الزuhriyi xadiidka eeg zuhri waxaa ka warinaya waa ibnu shaaba yunus ibnu yaziid اlayli dad kaloo la wariya xadiidkii buu sheegayaa oo ah zubaydi moxamed ibnulwaliid oo isaguna kibaartii iyo hiqaadkii aada u reerka sarreeyee asxaabtii zuhri kaba mid ah bal wuu la wariya xadiidka waa rijaasha kutubta lixdaaba isagu wabni akhi zuhriy waa nin zuhri u adeer ahaa maxamed ibnu cabdillaahi ibnu muslim baa la yidhaah kolleyna kutubta lixdaana bukhaariyo muslimba waa ku leeyahay aimada qaarkoodna hoos bay u yar dhigaan oo iyagoo yidhaa adeerkii axaadiidu kaba warinayo barhkoodba dad kale aanay la wadaagsanoo waxyaale uu la gooni noqdo qaraa-ib laguma tiriyo dhowr xadiida ayay sheegaan laakiin dariiqa adeerkiiba bukhaariyo muslimba waxbay kaba wariyeenoo bal waa nin bal markaa isaguna dee ruwaadda bal kaba mida waana dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaaye taas maxamed ibnu cabdilaahi isxaaq ibnu yaxya isagu bukhaari koley riwaayo uu toosuu ku leeyahay ma jirto waa tacliiqan waa tacliiqaad uun kutubta kalena ee lixda shanta kalena waxba kuma laha isxaaq ibnu yaxya alkelbi iminkana waa mutaabacaad iyo shawaahid can zuhriyi zuhri bay intuba kaba wada wariyeen marka maxay tahay eeg khilaaf ikhtilaafaa sanadka jire yunus siduu ku wariyey xadaanii yunusu can ibni shaabin can xamsata bni cabdilaahi can abiihi saas weeye waa xadiidkao mawsuula ibni cumarna gaadhsiisan markaasaa yuunus u wariyey ayaa saddexda dambu inoo tiriyeyna ay zuhri uga wariyeen laakiin wa qaala cuqaylun macnaa waa dad kaga duwan riwaayadii iyaguna asxaabtii zuhriya cuqayl wuxuu yihi iyo wa macmaru macmar ibnu raashid can zuhriya iyo wa zuhri ka wariyey can xamsata can inabiyi sala allahu calayh wasalam iyagu mursal bay kaba dhigeen oo ah inuu xamse ka warinayo rasuulkii ilaahay laakiin dee qolooyinkaa kala duwan baa xadiidkii inoo wasliyey bal waxay kaloo dee sheegaana waxaaba ka mid a intaas xanuunkaas iyo bal maalan taa riwaayada mooyaane laakiin intan caaisho iyo waxyaalaha kuba tacalluqsayn uu xadiid caaisho yahayna dee duruuq bay kuba timi xaasil xadiidku axaadiidkii hore inoola mudaya macnihiisna waan ogaana baabu bayaani man qaama ilaa janbi limaami licilatin wuxuu baabaysan yahay bal ciddii bal ama sheegidii man qaama ruuxii istaagay ilaa janbilimaami imaamka dhinaciisa licilatin cilad iyo sabab keenaysa oo waxaa ujeeddadu ay tahay imaamku kol haddii dee aanu ma'muum keliya waxa ku daba tukanaya ahayn ee ma'muum wax ka badan uu yahay imaamku xagga horuu joogsadaa dadkuna safbay galaan safbay galaan taas weeye tii asalka ahayd ee bal maalan laguma tukanayo imaamku waa inuu ka horeeyo ma'muumiintii laakiin muxuu yihi sabab ama cillo daraaddeed ayaa imaamkii ruux ma'muumi dhinaciisa u joogsaday bar taas oo haddii dee loo baahda weeye in eeg haddaan loo baahan ma'muumkiina uu ka dambaynayaa ee waxaa dhinac joogsan karaa haddii dee uu ma'muum iyo imaam keliya ay yihiin taasi way joogsataa waa mid waa suuro haddii bal maalan ay leeyihin meeshii baaba cidhiidhio dee waa meel dad baa isugu yimi meeshani ay ku tukanayaan saf keliya unbaabay qaadaysaa la kala horeyn karin marka caynkaasna dee haddii imaamkii dhinacii dadkii uu dhex joogsado oo aanu kaba horeyn iyadna xaaje iyo diiqal makaan baa keenay masale kaley soo qaadaanoo shaarixunaa dhigayo hadday dhacdaba dee dad qaawad inay salaaddii uba gashay oo kale salaaddii waanay wada tukanayaan dee waqtigii xurumadii waqtigaa loo tukanayaa kale dee imaamkii kama horeynayo ina waa qaawoon yahay marka waa la isdhexgelayaa safkii baa la joogsanaya bal markaa wixii aan taa ahayn asalku muxuu yahay imaamku dadkii inuu ka horeeyo imaamku inuu dadkii ka horeeyo bal markaa muxuu keenayaa oo halkan wada bilxaaja iyo cilaa keentay waa xadiidkii abibakrinuun rasuulka ilahi waa kii dhinaciisa soo joogsay abibakarna waa taagna waa mubaliq oo dee ina waxay ahayd safka inuu galo kor hadduu maamuyo abubakrine laakiin dadkii buu rasuulka ilaahay ficilkiisa iyo dhawaaqiisaba gaadhsiinaya xaajadaas baa halkan keentay bal markaa taasba oo marka iyada xaajadaasi jirto dee basi kuma sugna weeye waxaa la mid ah diqal makaan oo safkii waaba buuxaayoo kale meel uu ruuxani ka joogsadaa ma jirto wuu soo galayoo jamcii baa joogto imaamka dhinaciisaasu istaago ayuunbaaba meel ka helayaa meel kale ma helayo uu joogsado dee inuu jamacii kaba haro iyo intii iyo inuu halkaa joogsado unooyi bal taasna waa xaaja iska noqonaysa cilaa keenaysa bal adigu waxa weeyaan asalku imaamku inuu horeeyo weeye ee laakiin suurooyin baa meesha imanaya maamuumkii imaamkii iyadoo xaqu ahayd inuu ka dambeeyo uu dhinac joogsanayo waa markay xaaja timaado bal tiibuu inoo sheegayaa suuro kaba midoo wuxuu ihi xdثna زكريا بن يحيى قال xdثna بن نmayr qال أخبرna هiشام بن curwة عن أbيه عن cائشhaةa qالت أنha qالت xadiiku waa xadiidkeenu soo maro markaa uma baahna شharx iبن نmayrna waa cabdالlahi بن نmayr weeye waayo dee laba iبن نmayr inan isagana waa la yidhaa inankiisana iبن نmayr waa la yidhaha mحamed iبن cabdالlahi ee muslim sheekhadiisa ee waa in xaafida isaguna ee bal markaa imika se waa sheekha labaadi kol hadduu yahay raggan bukhaari iyo muslim iyo waa cabdالlahi بن نmayr weeye zakariya ibnu yaxyana kolay laba nin baa kitaabka dhaco zakariya ibnu yaxya la yidhaaho bal nin saddexaadna waa jiraayo barhkood ay leeyihin bukhaari waxba ka wariye kamuu warin oo nin yar dambeeye ahaa oo zakariya ibnu yaxya ibnu abi zayda bal markaa zakariyahan nin baa inoo jira abu sukayn la yidhaaho kaasi meel keliya ku leeyo ciidda ah ama abwaabta ciidda aan arki doono waa meel keliya waana nin laba daciifiyo barhkoodna ama hoos loo dhigo laakiin xadiidka shaahidkiisiibuu wataayo waa kaa keliya nin baa jira dhowr goor soo noqnoqdo dahaaro iyo halkan iyo dhowr goor xaafid muqadimada saddex kaba cabiro waa dhici kartaa in saddex kaba badnaatee oo marna bukhaari ma odhan zakariya ibnu yaxya mooyaane wax kale ma raacin nisbe ma raacin kuyada ma raacin marka taas baaba xataa khilaaf bayn ahlicilmi keentee laakiin meelaha waxay kuga xambaaraan nin inuu yahay zakariya ibnu yaxya oo ama zakariya ibnu abi zakariya la yidhaha kuyadiisna abiyaxya too reer balkhi ahaa kaas bay kaba dhigaan waana ninkan waana nin iqo oo xaafidooo alulu'ina nisbadiisa ay yidhaahaanba oo markaa bukhaari iyo tirmidi ayaa wax kaba wariya waana waayo waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii dhexe bal waana ninkaas baan leenahay laakiin bukhaari marna may dhicin isagoo dee ama nisbadiisa la raaciyey ama kunyadiisa la raaciyey waana dhowr meelood oo taasuu kitaabka kaba sugaya ama ninkaa kale ee abu sukayn la yidhaaho macaa kunyadiisuu raacinaya laakiin waa meel keliya waa nin dee ninkan aan la mid ahayn bal aimada qaarkood ay daciifiyaan laakiin xadiidku shaahid dee shawaahidiisna uu wataabo halkaase waa ciid buu inooguba iman doonaa haddaba wuxuu yihi markaa can caaisha qaalat amara rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam abaa bakrin buu amray an yusaliya binnaasi fii maradih fakaana yusalii bihim waa tukinayay qaala curwatu curwa wuxuu yihi fawajada wuxuu xaafid leeyahay curwa imaka halkan sanadkii hore uu mawsuul ku yahay kii hore mucallaq maaha laakiin daahirkiisaasi waxaanu caaisho intan kaba soo warin se aimo kale oo ibnumayrkan kaba wariyey kii horunbay ku xidhiidhiyeen waa siduu leeyo markaa waxba intani maaha mursal maaha fawajada uu helay rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam fii nafsihi khifatan dee macnahaasna hore waa ti aynu usoo aragnay naftiisiibuu war fudayd ka dareemay fakharaja uu soo baxay faidaa abubakrin wuxuu baabula soo kulmay abubakar oo iyo umunaasa dadkii tukinaya falamaa ra-ow abubakrin markuu arkay ayuu istaakhara dib u joogsaday fa ashaara ileyhi rasuulka ilaahi baa uu ishaaro oo yidhi an kamaa anta ay an uhbut kamaa anta saa tahay on kuba sugnow fajalasa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu fadhiistay xidaa abibakrin abibakar dhinaciisii ilaa jambi waa halkii ku toosnaydee dhinaciisa ahayd waana abubakar ayaa midigta ka xigoo xaggii bidix buu kaba fadhiistay waayo isaga imaam noqday fa kaana abubakrin dee waa imaam markii hore waxa weeyaan imaamkii markii hore maamuum isuba rogay taasna baabuu isaga dhigan doonaa sheekhe fa kaana abubakrin abubakar wuxuu ahaa yusalii bisalaati rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay salaadiisa mid ku dayda oo ku xidha oo rasuulka ilaahay la socda wannaasu yusaluuna bisalaati abibakr waa inaynu xalay soo aragnay acmash iyadoo la yidhi ma sidaasaa jirtu madaxa lulay waatan xadiidkii bay noola socotaa xalayba waata aan soo sheegnay dadkuna abubakar bay arkayeen oo dhawaaqiisana maqlayeen ee ficilkiisana arkayeen marka imika maxay maxalushaahidku yahay abubakrin rasuulka ilaah imaamkiia ayuu dhinaciisii joogay meeshana keligii maahae dadoo safka inuu galahayd muxuu geli waayey waa ciladan iyo xaajadan waa mubalaq rasuulka ilaahay dhawaaqiisaoon la maqlahayn na waa gaadhsiinaya dadka ficilkiisiina waa gaadhsiinaya wallah subxana wa tacala aclam